فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga halfurqaan qodobadiisana caawa insha allahu waxaa ka mid ah weerar dulaadka gaarisa ka dhacay oo kenya khasaare lagu gaarsiiyey nabadoon ka hadlay sababta maraykanku geela iyo ganacsatada soomaaliyeed u beegsanayo qaybta saddexaad ee barnaamijka duulaanka dhaqaalaha ee shiinaha madaxda nabad sugidda dowladda federaalka oo la sheegay in aanay shaqadooda aqoon iyo askari ka soo goostay dowladda federaalka ah oo aanu waraysi la yeelnay u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysada oo faahfaahsan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen xero weyn oo ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga degmada gaariso oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato laguna magacaabo kamoda wararka naga soo gaaraya deegaankaasi oo soddon iyo shan kilomitir u jira magaalada gaarisa ayaa waxay sheegayaan in dagaal kooban kadib ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay la wareegaan xerada ayna ka qaateen saanad milatare ciidamada kenya ee halkaasi ku sugnaa ayaa la sheegay in ay cagaha wax ka dayeen amaba ay carareen sidoo kalena howlgal ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin deegaanka ay ka sameeyeen markaa kadib waxa ay ku soo qabteen saddex macalin oo kiristan ah kuwaas oo ay khaarijiyeen amaba ay dileen waxaana xusid mudan inay burburiyeen saldhigga booliiska iyo xarumo kale oo xukuumadda kenya halka ay ku lahayd xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka kamuuda ee dhaca dulaadka gaarisa waxay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka alamahadis mujaahidiinta ayaa dilay saddex macalin oo nasaaro kenyaati ah waxa ayna gubeen saldhigga booliiska iyo xarumihii maamulka waxayna kasoo qanimaysteen waxayna ka soo qanimaysteen hubkii goobta ay uga carareen ciidamada kenya ayaa lagu yidhi war kooban oo ka soo baxay xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aada u laba jabaaray labadii bilood ee ugu dambeeyey weerarada ay ka geysanayaan gudaha kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee la haysto waxaana shan iyo afartankii casho ee lasoo dhaafay howlgalladooda ay ku dileen ku dhowaad konton kenyaati ah oo isugu jira saraakiil ciidamo iyo shaqaale kale intaba فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي maraykanku sanadihii lasoo dhaafay soomaaliya waxa uu ka waday duqayn waxaanuu ku dilay xoolo iyo dad intaba waayadan geela iyo ganacsatada ayuu beegsanayay haddaba nabadoon cali cabdikariin cali ayaan ugu soo booqday stuudiyaha idaacadda islaamiga ee alfurqaan waxaanuu ka sheekeeyey sababta maraykanku geela iyo ganacsatada uu u beegsanayo waxaanuu yidhi bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin sababta geela loo laynay waa cadda ilaahay u cadda innagana waa nocadde waxaa loo laynay dhaqaalaha koowaad ee soomaaliya ay ku nooshahay oo adduun iyo aakharaba ay tacab ay ku gashay waa geela maxaa yeelay geela qiimaha ku fadhiya wax ku fadhiya aan haysanaba ma jiraan hataa lacagta inay ku sabr geel ku sabrnaan jiray waxaa looga sawaray waxaa dhaqaalaha soomaaliya inuu geelaas iyo shabeelka iyo libaaxa iyo waxlayaas lagu sawari jiray lacagta soomaaliya waagii hore wax geela ka qiimo badan anaga aan leenahay male ingiriiska markuu wadankan soo galay waxaan ogahay baar dheere afar qabiil afar nabadoonoo baar dheere laga xukumaas u yeertay ingiriiska waxaas yidhi kaali ay imaada nin baa ka soo dacay marka afartii kale waa taga nin baa soo daahay shan bay ahaayeen oo gefi shan ay ahaayeen shantii afaraa tagtay nin baa daahay marka weliba waxaas ugaas macalweyne biyeygan odaygaashkii ka afar heyaas ahay waa soo daahay ama dambaas imaaday waxaa la raye dowladdaaba ku jirtay maxaad ku maqaneed adamaa dowladda mas anaa dowladda anaa dowladda ma anaa dowladda maxaad dowlad ku tahay baa la yidhi aniga dowlad dadka xukumaayo dadka xukumaayo baan ahay aday maxaad dowlad ku tahay haddaad adiga aad dowlad tahay baaley bayeed io baaley dhoobay dhexdooda biyo la-aan iyo dab la-aan guuraas jiri adoon biyo haysana dabna aad shidanayna guur intaas ku noolow oo wax cun wax cun waa yaabay gaalka soomaaliya iskugu yeeray waxaas yidhi ninkan wax sheegay mahay geel waay geel mi ahaa oo intaas biil-aan intay isu jiraan shan boqoloo kilomitr waa layidhi labada baali intay isu jiraan geele intaas biil-aan baadaan ninkiisa nima nool isagana ma noolaan karaa haa adiga dowladda haas yidhi macnaha wuxuu ka wadaa ninkani dee caanihiisaad iska dhamaysa anidaa iska dhamaysa waxaa tihi adaa dowladda marka maanta kadib dowladlamaan geela waxaase dowladlamaan ma aqoonsanay odoogii macla weyn ee markaas ugaaska ahay quliqulya la dhihi jiray mashaarkiis dadka kale nimanka kale bogaa sidii kale waa laga mashaar badiyay tilmaantii asbixi kaligeed ma- afart- afartan iyo labadii meel baryax duqiy la yidhahdo duqiy korkeed ah ingiriisaa geel ku feenay lo odana meel buuligudud korkeeda sablay la dhihi jiray geelan intaa lagu feeni jiray feenad maxaa ka wadaa feen waxaa la wadaa waa geela la dhacay waay feen waxaa la yihahdaa dhac waay waxaan ogahay saddex boqol toddobaatan iyo toddoba neef baa maalintaas geel laga qabtay annaga hadda aan arkeen anaga aan iska soo qabta reer cabdikariin aanala yidhaahdaa sagaal iyo toban halaad baa naga gashay geeli isaga la dhacay maalintaas oo ingiriiskuda ka oo dhacay ingiriiska dhacay hal cunugeeda inta jooga xagga raacdaa jirta cunug xagga raacay hooyadiisina inta joogtaa jirta Ay- ay soo celina aan lagaa yeelayn oday macalaweynaha oo saaqudu baa la dhihi jiray sagaal neefaa ka gashay hal aas aan aad u jeclaay baa waxay halii bedelo maxaan kuugu bedelna laba rit haliiga bedelo shan jirriyaal haliiga bedelo keen labada shan riti aan aragne labada riti waa la keen waa lagu darsaday hashii hashii noomaqadii labada riti waa lagu darsaday nin askari ahay geeli isaga dadkii qabtay ahay baan deegan dalkii taan iskula noolaan aniga yaan yoonta emeli aan isla deganaan jiray guhaad makuun baa la dhihi jiray raggii geelaas feenay waa ugu hooya oo geela dhacay oo geela dhacay oo asgat ingiriis aad adeegsanaysa waxaas yidhi hashi iideed ee labada riti lagu bedelay hadda labada riti lagu darsaday tanagleya loo bixi macnaha tanag waxaa la dhihi jiray labaatan litr qaad way halkii mara labaatan litr lagala soo jiray hashi iideed tagneya loo bixi haye geela waa safan yahay koow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal hasha tobnaad ay la baxayan hasha ay la baxayan taa waay marka tan birimid ay la baxayan marka hasha birimid ay la baxayan marka inta hadda aan koosha maalintaas meesha lagu dhacay lo-dan sidaas oo kaleeta ahayd sablaya la yidhahda buulguduud korkeed ay ku taalla meesha lo-da lagu dhici jiro oo lagu har- oo lagu hareyn jiray marka ingiriiska horta intaasaas geel u geystay marka geela ma maraakiib buu saara jiro ma qaadan jiray mase uun intuu gudaha jooga uu dhaqaaleysan jiray dhaqaalaysan jira aan meel loo gudbin jirin ma sheegi karo ya inuu gudbiyey inuu ma- horse ma dhaqaalaysanan horta inuu iibsinayo moog ood ummad kale ka iibsinayo soomaali kale baa laga iibsadee ka iibsinayo inuu dhoofinayo taas ma caddeyn karo laakiin intaasaas geela ku sooban jiray haye waxaan ka soo qabtaa intaan gaaljecel yira gaaljecel dhacaya la dhihi jiray maxaa loo dhici jiray ilaa ardaygan geel ugu badnaay gaaljecel dhacaya la dhihi jiray haddii waxaa la daba joogo oo loo daba joogo waxaa yidhi reer sheekh xasan barsanne yaa iska soo jeedib haddii loo si gaar u aheyd gaaljecel dhacayaa la yidhahdaaba macnaha maadaama sheekh xasan barsano nin mujaahida ahaa oo gumaysiga la diriray een, sidaas ayay si gooniya loogu beegsanaya yaa iyaga si gooniya looga barar aa gabar cidaas ah oo saar qaada waxay tiri gumaha gaalay qabaan gaala jecel guulaas qabaa gaalada maxay nagu galay maxay geel u dhaqdaan maxay giirka u dhaqdaan maxay goobta u tuntaan gaalada gumaha gaalay qabaan anaga ge- guulaan qabnaa gabar saar qaadi baa ku heystay gaala jecel meeshan duqyo ma dhaafi jir ma dhoobay ma guuri jir gaala jecel dhacayaa la yidhahdaa markii dambe ilaahay waxaa sugmay gaala jecel in as ummado kala sheegto oo meel asku nabad baxli waayo oo geelis geel kale lagu daro hataa markii askaraa soo socota la yidhahdo ninka gaaljecel la yidhahdo aamus la yidhahdo adiga hasha ha hadleen mise duurka gal la yidhahdo intaasna waxaa loo daba jooga sheekh xasan barsane sababtiisa loo daba jooga intaasna marka aniga ingiriiska intaan waxbu soo kashay sidaasa uga waay marka sideedaba ingiriiska iyo talyaanigan xukumeyn wixii hadda un soomaali ka baxsan hadda eh, siyaasadda soomaaliya maraykan baa aada ugu lug leh eh, waadna aragtaa inuu geel iska laynayo oo madaafiic la dhacaya kenyana sidoo kale waxaa la yidhi soomaaliya intay geelan haysataba ma la kari karaba marka cunaha laga jaro marka magaalada haddaan ka reebi lahaan geelaas cunayahay caanihiisaas cabi hilibkiisaas cunayahay soomaali lama qaban karo waay ilaa intii geel la tirtirmay soomaali lama qaban karo sababta ujeedada intaas leew ingiriiska iyo talyaani dhan walba waxbayna barin horta talyaani waa asna baray tuugilame macasiye iyo iyo dhac eh, iyo tuugnamo talyaanina bari diinka fogaan ingiriisana bari labadaas le labadan dalkaas soo xukunta wixii gaalo hadda anagu aan soo gaarin marka labadood mabdacooda sidaasaas ahay ganacsatada hadda la dilaya kuunyo barow agteeda lagu laayinayo ganacsatada maxaa loo daba jooga waay marka waxaa loo dilaya dhaqaalay haystaa dhaqaalahan iyada ay haystaa la baabi'i waay marka qof kastoo meel kastoo hel dhaqaalo oo soomaali dhaqaalo ugu jirta in la tirtiraa la rabo marka ilaahay weynayo waxayd kama dhihin laakiin igaa jiray mana suurogalayso laakiin dhaqaalaha soomaaliya lala dagaalamayahay marka waxaad leedahay ninkii lacag haystana waa la dilayaa ninkii een, geel haystana waa la dilayaa haddaanu ahayn nin dabadhilif oo shisheeya u shaqeynaya ma saasay noqonaysaa marka dambe haddii geel la waayo dadkii ba- ba- ba- gacantaada soo galay ogow haddii nin dhaqaalaha haysta la waayo gacantaada soo galay dadkii ogow Hada- isagay hoos tegaayeen laakiin intii labadaas ay nool yihiin ganacsata ay noosha oo geelna as noolyahay oo loo noosha ma ogolo in- in- ma la qaban karo soomaali mana la xukumi karo maxaa yeelay duur ku jir waayo ugaar lama ugaar lama xukumi karo sababtood intaasa ugu weyn hadda wadanka australia wuxuu xasuuq ku wadaa geel fara badan australiana filiya farac marka hore uma lahayn inay eh, geel dhaqato Eh, waxaa laleeyahay waagii gumaysiga ayaa geel badan la geeyey oo gaadiid ahaanay marka hore u isticmaali jireen markii ka maarmeenna haddeer eh, waxay ku bilaabeen inay xasuuqaan inkastoo aysan dhamaystirno mar qaar ay wax ka reebaan si uu haddana u tarmo haddana way leynayeen marka geelaas ma laga yaabaa dee geeli laydinka dhaca inuu ku jiro maadaama ingiriiska iyo australia iyo dee gumaysiga uu isku xiran idaacadan ka maqlay aad baan u taqaadsanay weliba waxaa la yidhi geelaas geela wadankaas jooga kale waa ka bedelan yahay geela yurub iyo arabta iyo ay haystaan waa ka bedelan yahay geela waa ka bedelan yahay baa la yidhi waa geelii soomaaliyaas u dhigmaa baa la yidhi hadda geela innaga nagala qaaday inuu meeshii la geeyey baan itaqaadsanahay marka inay eh, geelaad yihiina laga yaaba kayna inuu yahay meeshii la geey lagu abuuray baan itaqaadsanahay xaaladdaas hayshey mari haysa maadaama geelihii hore aad tahay sidee baa dareenkaagu noqda markaad maqasho eh, toban kun oo neef oo geelaha la xasuuqaya hataa xalay ma hurdan maalan ana geelaan ku soo koray magaalo anaga lixdankii ay ugu horeysay intii ka horeysay geelaan geeljiran wilib dadka hadda cid ku soo koray mi ninkii la su-aalay adayaa ku soo koriy liil halba ma- anaga aan leenahay halshaasaan magaxbay buro ay soo korisay baan hashaas ay soo korisay ninkii laga hayaan dhahay ma fahmeen oo marka anaga geel ninkii wax u dhimay anaas wax ii dhimay sidii islaamka ninkii wax u dhimay anaas wax ii dhimay ninkii geel wax u dhimay anaas wax ii dhimay nin dhaqaale haysta ninkii dilay anaas wax ii dhimay haddan oo walaalkay ah nin kasta dhaqaalaha lala dagaalamaya soomaaliya marka waxaa leedahay qolada geela leynaysa qolada ligaleynaysa aad baan ugu xumay ilaahay weynaayo waaxidkan waxaan ugu baran ka qabta laakiin waa uun inagay noo dambayn doonaan laba daqiibood diintan inagay noo dambayn geelan inagaas noo dambayn doonaa xaasimadooda ka waran kama yeelayaan hadda haddii la yidhaahdo een, wadamada muslimiinta dadka jooga ay dalbadaan dhahan annaga maraakiib soo dirsanayne inoo soo saara haddii la yidhahdo yeeli maayaan marka xaasinimadaas ka waran say kaaga yeelayeen he kii intii joogi lalaayna kaasaas iyo soo qaad yaa kaa yeelaya marka yaa ka aqrisanaya laakiin waxaad ogaataa bahalka dhulka lagu xaaq xaqaana la yidhaahdaa isagaa dhamaad dhulka waa hara ogow inagu baha diintan dhulka waan u dambayn doontaa geelin waan u dambayn doonaa insha allah ilaahay idinkiis waa sida ugu dambeyn dadka soomaaliyeed maxaa leedahay dadka soomaaliyeed fadhiga ha laga kac waa jiifnaa jiifka ha laga kac war haddii kii ganacsi hay lagaa dil haddii geelii la dhammeey haddii looday la dhammeey maxaa kuu dhiman mar haddii beerahi hataa beerahii la duqeynay oo dadkii beeraha waraabsanay isagoo beer waa ku dhex jira la dil- la dilay maxaa kaloo kuu dhiman marka oo dalgil gaari laga marsa oo dalqi gaari lagaa marsanay oo sida hadda ugaandheeska ay ku yeeli hayso beerahan shabeellaha hoos waxay ku suubin hayso maxaa kuu dhaqanay marka waxa kuu dhaqanay ma jiraan waxa noloshaada loo imaaday ma gorta islaamnimadaba xagga dhig noloshaaba loo imaaday islaamnimadii wax- noloshaaba loo imaaday islaamnimada maxaad intaad ka hadlay haddii naftaba aad waysato aad- adaad is- isdhiibaaye ha isdhiibina soomaaliya waxaad yeelaysa fadhiga ha laga kaco nin yar iyo nin weyn fadhiga aan ka kacno ka ilaahay baryo oo gacmaha kor u taaga iyo mid qori qaato wax la dagaalama labadaas qeybood aan noqon iyadoo had dadka maanta aan ogey saddex qiibood inuu yahay mid aan diintaba fahamsaneyn iyo dagaalka meel u jeeda meel ka jalab aan ogeyn alihiisa baa leeyahay diintana ma diidino taasna ma diidino waa iska fiyoow yahay kaas midna waxaa waaye taasaas u go-oyba sida hadda eh, diinta gaaladaas u go-oyba ragna ragna diinta islaamka ay u go-ay saddexda qiibood aan kala nahay weliba waxaa nimankan hadda xagga noo jooga waxay yihiin ilaahayna ogay annagana waa dareensannahay waa ognahay waxay yihiin waxay ku hadlayeen baan maqlaynaa dowladda federaalka ula jeeda dowladda federaalka ku jeeda ciidamada shabaab qi- caqiida ay u dhimanayeen inaga ciidamada caqiida bal hadduu baryo maxaa qalad ka sugaysa adiga marka halka kaloo kuugu dhiman maxayta kelmaddaas madaxweynahooda asaasiya madaxweynaha ha waxaa is yidhi inaga ciidamada shabaab waxay u dhimanayeen caqiida ay u dhimanayeen hadday dhintaan inay janno galaan hadday nool yihiin inay liibaan inay u qabaan inagan ciidamada waxay u dhimanayeen ma moog maxaa kuu dhiman marka madaxweyne soomaaliya had maanta buushii haddiba kelmaddaas ku hadli maxaad ka sugaysa isaga markii hore waddankaa la keenay ra-iisul wasaaraha ahay waxaa loo bedelay sababta waxay ahayd gaalnimadiisa gaasir ahayd waa la fahmay waxaa la yidhi "Uh, uh, kan saxa ma ahaa layidhi baa dugsiga ha lagu celiyo dugsigii baa lagu celiyay wixii kala maqanay baa loo soo dhimaytir jaamacad baa loo soo dhigay markii hore waxaas joogay galaaska sideedaas ka baxay jaamacaddii baa loo celiyay waa soo dhammaystay waa imaaday marka jaamacadda waxaa ula jeedaa macnaha gaalnimadaas laga gaalnimadiisa gaasir ahayd gaalnimadiisiba gaasir ahayd waa loo soo dhamaytiray marka isagoo warqadiisi wataa soo baxay marka wax kaloo noo dhiman ma jiraan laakiin aniga waxaan dhihi lahay qof kastoo islaam ah oo laa ilaaha ila allahu maxamadin rasuulullahi ku dhawaaqayo fadhiga aan ka kacan ninkii aniga oo kale tabar baan hayn gacmaha kore u taago ilaahay ha barya sideed sa intuu soo kaca fadhiga aan ka kacna maxaa ula jeedaa dagaal aan galno dagaal aan galno yaa lala dirira gaalad iyo kuwa la jira kaasi wuxuu ahaa nabadoon cali cabdikariin cali فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي askari ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa waxa uu isu dhiibay maamulka xarakada shabaab almujaahidiin ee gobolka shabeellaha hoose askarigan waxa uu ka mid ahaa askarta joogta degmada owdheegle ee gobolkaasi wariyaheenna cali aadan ayaa la kulmay oo wareystay waxaad kusoo dhawaataa idaacadda islaamiga alfurqaan walaalkay waa ka dhowahay waxaa ka imid awdheegle oo dhinaca cololuusta awdheegle marka maxaad ka haysay waxaa ku jiray cololuusta marka kowda waa radoowe oo radigan waa ka soo noqda hal sanaa ku jira waxaa ka raacay xamar waxaa waaya goordal tababarka markaad ka soo baxday kadib xaggeed ka shaqo bilowday shaqada awdheeglaa i kow ahayd aayadda ilaahay abdhehda yaa ayuhaladiina aamanuu tuubuu ilallaahi towbatan nasuuxan marka aniga waa ka towba keena awdheegle markii lagu keenay oo ciidamadii aad ka midka ahayd halkaas ay joogeen adiga marka ee shaqadii kuugu horreeyey oo aad bilaawdayna ay tahay safarka aad ku timid awdheegle wax dagaallo oad ka qayb gashay ma jiraan
haa dagaalka kow oo ka dhacaya ku jira siduu dhacayo qaraxyaha abna soo galan laba gaara lixdan ruux oo naga dhimatay soddon iyo waxli jiran dhaawacay noqod kadib aniga markii dagaalkaas dhacay oo xamaraa aaday xamar markaan taganna soo baxa lee dheh markii soo baxa lee dhehe haa qurigan see yeela quriga oo xamaraan jooga hadda quriga mal soo baxi kar marka see yeela quriga soo gado adoo waxaad haysato imow anoo qoriga gada aan liga qabtay markii liga qabtay liga xira labaatan iyo sideed beraa xirnaa aniga qorigaasaa haddana soo gaday u keenay kadib shaqadaada aadaa liidheh micnaha adigaa qori soo gaday
qorigii aniga kowda liisii niman walaaliha inta ku jiraan iyo xariiriyaan iska soo gad lacagtaada adoo haysatay inta noo imaa aa liidheh markii aan gaday waa lii ogaaday waa lii qabtay lacagtii aniga qoriga kale ka gada aa qori kale ka keenay kadibaa qorigaas keenay shaqadaada haddana aad adiga markii aniga intimaadana waa soo gudbilay qorigiina waa la soo baxay haa hadda markaad soo baxday kadib wax caqabad ahoo aada la kulantay maya maxaa ku qorshaysan waxaa weeye aniga horta meesha waab ka nastay alxamdulilah ilaahayaa maxaad u mahad celina ma fahamta marka xornimada iyo sidii aniga shacabnimo oo loo shaqaysi lahaa kaasi wuxuu ahaa askari ka tirsan dowladda federaalka u warramayey waryaheena cali aadan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hay-adda sirdoonka amaba nabad sugidda dowladda federaalka waxay ku caanbaxday been iyo borobagaan iyo in ay ku faanto wax aanay qaban maalin waliba waxa ay sheegtaa in ay fashilisay qaraxyo iyo weeraro ka dhici lahaa magaalada muqdisho mararka qaar waxa ay sheegtaa in ay qabatay dad ay ku tilmaamtay in ay lid ku ahaayeen dowladda federaalka ah laakiin markii la baaro waxaa la ogaadaa in arrimahaasi aanay sal iyo reetoona lahayn doctor xasan sheekh cali oo sheegaya in uu amniga ku takhasusay ayaa waxa uu tilmaamayaa in aanay hay-adda nabad sugidda dowladda federaalka shaqadooda aqoonin waxa uu sheegay inay isu beddeshay xafiis borobagaan amaba xafiis dacaayadeed
aniga waxaan dhigtay maada la dhaho national security la marna waan dhigaa gebi ahaanba hay-adda nabadgelyada qaranka ama national security and intelligence loogumaba talagelin inay hadasho looguma talagelin inay qaadato doorkii barobagandada ee kooxda waaberi iyo kooxdii kacaanka odaxi kacaanka looguma talagelin inay howl u taalib top leaders xataa warka ama xogta ay hayso hay-adda nabad sugiddu looguma talagelin golaha wasiirada looguma talagelin golaha shacbiga waxaa loogu talagalay national security council onlya loogu talagalay waxaa loogu talagalay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka cadaaladda iyo wasiirka maaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha cid kaleba looguma talageli markaasay waxay kusoo qoreen kusoo qoreen macnaha waxay kudsanaysaa inaan meeshaas aysan ka jirin hay-ad nabad sugid aysan ka jirin ee ay tahay propaganda office meel ayna tahay macnaha oo shaqadii qaranka aan lahayn ee shaqa dadka la lahaayo marka wax macno leh oo laga soo qaado oo la analyse gareeyo oo la daba kaca ma laha meeshaas albaabkaas shut up iska xir haddii cid kale loo jeeday haddii cid loo jeeday wax macno ah oo value ah oo security analyzer oo laga hadla maba lahaba waa meel dayacan oo shaqadii loogu talagalay aan qabanayn oo aan laba dhihi karinba xataa waa hay-ad qara xataa lama dhihi kara xataa lannu sidii qarar uma shaqayso shaqadaasba ma ahayn inay hay-addu qabato oo saas u hesho maba ahayn waxaan ku dhahaa wixii ay soo baarto oo xoga ay soo hesho dadka aan kuu sheego keli ayaad inay la wadaagto xataa golaha wasiirada looguma talagelin aan ku dhahaa golaha shacbiga waxaan ku dhahaa looguma talagelin waa top top top top secretary waa marka haddii howlsaaseed ay suuqa soo dhigayso marka hay-ad nabad sugid qaran ma aha ee waa propaganda office waaye waa soomaalida maalmahan erey fiicanay isticmaaleen nimaa hadlaya wuxuu ku leeyay ninkaas muxuu yidhaha war hebel waa ku shubo marka meeshii ku shubaa laga dhigay marka markii ay noqoto hay-ad qaran allahna gaarsi فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
imankana habeenadii tagay intiina aan dhegaysanaysay waxaanu soo gudbanay qaybta koowaad iyo qaybta labaad ee barnaamijka duulaanka dhaqaalaha ee shiinaha insha allah caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa insha allah caawa waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta saddexaad شيوعيون جذر من يهود صليبيون في لؤم الذئاب شيوعيون جذر من يهود waddanka bakistan waxa uu ka mid yahay waddamada muslimiinta ee dhaca koonfurta qaaradda aasiya waxaana waddankan oo haddii la micneeyo magaciisa uu noqonayo dhulka daahirkaa ku nool boqol kow iyo sagaashan milyan oo ruux isagoona sidaas ku noqday dowladda lixaad ee ugu dadka badan guud ahaan dowladaha caalamka istaraatiijiyadda cusub ee shiinaha ee waddada alxariir ayaa dalkan saamayn ku leh waxaana magaalada gawaadaar ee bakistan oo xilli aan fogayn ahayd magaalo liidata kuna yaalaan dhismayaal shamiindo ah oo aan xoog badnayn ay hadda noqotay magaalo ka duwan sideedii hore waxaa hadda lagu tiriyaa mid ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ee waddada alxariir ay mari doonto waxaa ka socda magaalada olole dhismo oo aan horay loo arag waxaa la dhisayaa hoteello waaweyn xarumo shirkado iyo waddooyin ay maraan tareennada ku wajahan galbeedka shiinaha gaar ahaan gobollada aan xeebaha lahayn dowladaha bakistan iyo shiinaha ayaa hiigsanaya sidii ay magaaladan uga dhigi lahaayeen dubayda cusub taasoo ugu dambayn ka dhigi doonta meel ay deggan yihiin ugu yaraan laba milyan oo ruux dadka siyaasiyiinta ee wax ka yaqaana qaababka ay u shaqeeyaan dowladaha caalamka ayaa tallaabadan ku tilmaamaya inay la mid tahay malab gunta hoose ka sumaysan kaas oo marka hore macaan balse ugu dambayn noloshaada ka takhallusaya waxay shiinuhu doonayaan in arrimahan ay ku kasbadaan quluubta shucuubta waddamada muslimiinta una muuqdaan kuwo aan lahayn hadaf kale doonayana keliya inay horumariyaan waddamadan dhammaan qarashka ku baxaya qorshaha magaalada gawaadaar iyo dhammaan waddamada uu marayo jidka alxariir waa deyn lagu leeyahay dowladaha haddii ay dowladahaas ku bixin waayaan deymahaas xilliga la qorsheeyey oo lagu heshiiyey waxay dowladda shiinaha awood u leedahay inay la wareegto warshadaha shidaalka kuwa korontada hoteello waaweyn iyo xitaa magaalooyin iswada haysta kuwaas oo sidaas ku noqonaya dhul hoos taga jamhuuriyadda shiinaha waa duulaan halis ah oo ka daran midka militariga kaasoo cid weliba ay fahmi karto balse midkan waa duulaan sumaysan oo ay adag tahay inuu qofku fahmo waana qorshe gumaysi oo leh sabar dheer kuna tashanaya in natiijada mirihiisa uu gurto tobannaan sano kadib الإسلام أوضاع عز كان في أعلى الذرى مجد marinka malqa oo u dhow sangabuur ayay inta badan isticmaashaa dowladda shiinaha siddeetan boqolkiiba badeecadaha ay dhoofiso iyo kuwa ay la soo degto waxay maraan marinkaas sidaas darteed in la dhiso waddooyin ganacsi oo mara bakistan iyo waddamada dhaca bartamaha qaaradda aasiya waa arrin iska caadi ah oo loo qaatayn ah deymaha ay dowladda shiinaha siinayso tusaale ahaan bakistan waxaa shiinaha u saaran faa'iide ah laba dhibic shan boqolkiiba balse way sii korartay hadda waxayna gaartay boqolkiiba shan taasna waxay culays ku keenaysaa dowladda bakistan oo aan awoodin inay iska guddo deyntaas waana arrinta ay doonayso shiinaha in la gudi kari waayo deymahaas sababtoo ah waxay helaysaa dhul ay si toosa u qaadato iyadoo sharciyad been abuura isticmaalaysa waxaana adag in jiilka jooga iyo kan soo socdaba ee reer bakistan ay markaas fahmaan in dhul xeelad looga haysto qorshahan wuxuu shaqo abuur ballaaran u yahay shacabka faraha badan ee shiinaha tusaale ahaan waddada alxiriir qaybteeda bakistan waxaa ka howlgelaya toddoba kun oo ruux oo shiinaas ah mana ku jiro hal qof oo u dhashay dalka bakistan waxaana shaqaalahaas ilaala ka haya shan iyo toban kun oo askari oo ka mid ah ciidamada dowladda bakistan aqoon-yahan ibnu muflix ayaa sheegaya in xeerarka maalgashiga ay ka mid tahay in dadka ka soo jeeda waddanka la maalgashanayo ay mashaariicda ka shaqeeyaan balse kan shiinaha aanu sidaas ahayn xeerarka maalgashiga waxaa loogu yeedho wadamada la maalgashanhayo markii la maalgashado wadamada la maalgashanhayo wadanka asaga ah shaqaalaha uu u yeesho shirkada maalgashanaysan ee wadanka maalgashanaysana ay yeelato maamulayaasha iyo dadka wax soo saarhaya ee khubarada ah laakiin jaynuhu saa uu ka gedisan yahay tusaale ahaan markaan jayna soo qaadano waxaan jayna usoo qaadanayn waxaa weye jaynuhu maanta saamaynta ugu weyn ee dhaqaale asaga ku leh wadamada africo iyo meel walba jaynuhu marka wuxuu wataa waxaa loogu talagalay warka wadanka la maalgashan hayo saddex qodob baa ayaa loogu talagalay kow wadanka in la maalgasho dadka shirkada maalgashanaysa inay faa'iido ka hesho laba wadanka la maalgashan hayo faa'iido dhaqaale oo baasinta inuu helo saddex dadka shacabka ee wadanka la maalgashan hayo deganna inay shaqaa shaqo ka helaan shaqo abuur ay ka helaan wadanka la maalgashan hayo saddexdaa qodob markii la helo ayuu maalgashu maalgashi sax noqon karaa laakiin jaynuhu taa wuu ka duwan yahay wadanka uu maalgashan hayo khubarada asagaa wata shaqaalahana asagaa wata tusaale bakistan wadadan dheer ee martee maxaa dhihi jira xariir la yidhahdo oo kalemt wixii la midkaa wadooyinka macnaha aadka u dhaqaalaha badan kenya haddaad dhimaato wadadan la yihahdo bambaasa road la yihahdo ee nairobi iyo bambaasa isku xidha asagaa qaatay oo xidhay soo africa haddaad tagto gobolada oo dhan inta badan asaga maxaa dhihi jiray wadamada wixii hore ee uu gumayso u dhisay mooyaane waxaan dambe oo dhan ama dayactirkeeda asagaas ka leh wadad maanta maraysaa berina waxaad arkaysaa isagoo wadada intii la burburiyey ilaa labaatan kilomitr caawa bes la dhisaad arkaysaa dhaqaalaha ku baxaya boqolkiiba toddobaatan asagaa qaadanaya soddon baa wadanku yuu leeyahay wuxuu dhisaya toolgeedya waaweyn oo meesha baabuurta maxaa dhihi jira lacagta ku bixiyaana buu dhisaya asagaa dhisaya markuu toolgeedaha dhiso dhaqaalaha ku baxaya wuxuu qaadanaya afartan sano soddon sano konton sano oo wuxuu qaadanaya agreementi ah agreementiga markuu qaadanhayo shaqaalaha qaadaya lacagta ee fadhiya toolgeedkaas baabuurta ee maraysa lagu baaraya fadhiya asagaa iskale jeenaha iskale ilaa uu u dhammaado agreementigiisa shaqaalaha meesha qaadanaya baasantiga uu sheemu qaadanayo asagaa qaadanaya waxaana u jooga shaqaalaha asagu leeyahay xeerarka caalamigana waxay tahay wadanka wax maalgashanhaya khubarada iyo shirkadda wax maalgashanaysa bas inuu la imaado laakiin shaqaalaha wadanka meesha ka shaqaynaya la maalgashanhayo inuu leeyahay wadanka asaga waa wax khilaafsan oo jaynuhu u khilaafsan wuxuu khilaafsan waxay tahay jaynuhu waxa ka baxahaya asaga ee uu meesha gelinhayo ee khibrada uu gelinhayo wax ka badan oo ka faa'iida badan baa wadankiisa ku noqonayso saa darteed qofka jayniiska ah wadanka uu joogo dhulka ma gato qofka jayniiska ah wadanka uu joogo ee uu haysto ee asaga uu leeyahay lacagta uu ka shaqaystay ma dhigto qofka jaynaha wadanka uu joogo ee uu ka shaqaysanayo dadka ka shaqaynaya meeshiisa ama ganacsiisa rugtiisa ganacsiga ka shaqaynhaya boqolkiiba sideetan waa jayniis mushaarka uu bixinayo wuxuu ku noqonaya dad jayniis
waddada alxariir waxay sidoo kale taxadiyo tartan ku tahay dowladda maraykanka oo lagu tiriyo dowladda ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaana maraykanka qorshaha shiinaha u arkaa inuu yahay mid lagu kala furfurayo nidaamka caalamiga taasna waxaa beeniyey madaxweynaha shiinaha oo sheegay in dalkiisu doonayo in la helo nidaam dowladeed oo cadaalad ah oo aysan marnaba doonaynin inay kala furfuraan nidaamka hadda jira ee maraykanku horboodayo maleesiya waa dal muslima oo isna dhaca koonfur bari qaaradda aasiya waxa uu ka mid yahay waddamada qaybta ka ah waddada cusub ee alxariir oo uu shiinuhu dhisayo waxaa dalkan oo ka kooban saddex iyo toban gobol dadka ku nool lagu qiyaasaa soddon milyan oo ruux waxaana caasimad u ah magaalada kulalumbuur xiriir quruun hore soo bilowday ayaa u dhexeeya maleysiya iyo shiinaha waxaana boqortooyadii milaaka ee ka dhisnayd maleysiya ay xiriir ganacsi la lahayd dalka shiinaha shiinahana wuxuu hadda maleysiya u arkaa mid muhiim u ah qorshaha waddada alxariir sagaal iyo labaatankii agosto sannadkii labada kun shan iyo tobanka waxaa dalka maleysiya hareeyey fadeexad maamul iyo mid dhaqaale oo loogu magacdaray fadeexadii one m d b kadib markii xukuumaddii najiib cabdirasaaq ay luunsatay lacag gaaraysa toban bilyan oo dollar waxaana markaas banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen magaalada kulalumbuur kuwaas oo ay dadku ku codsanayeen in maxkamad la soo taago dadka fadeexadaas hormuudka u ahaa
مواقع الإسلام غير فساد fadeexadaas kadib waxaa shirkadihii laga lahaa jarmalka maraykanka iyo kuwa yurub ay joojiyeen maalgashiga ay ka wadeen waddanka maleysiya obama oo markaas hadlayna wuxuu ku baaqay in garsoor cadaalad ah iyo baaritaan madax bannaan lagu sameeyo fadeexadda sanduuqa wan m d b sii socoshada kacdoonnada ay dhigayaan shacabka maleysiya iyo fadeexadda qabsatay dowladda waxay shiinuhu u arkeen fursad ay ka faa'iidaysan karaan si ay mar kale saamayn muuqata ugu yeeshaan dhaqaalaha dalka maleysiya bishii nofembar ka ra-iisul wasaaraha shiinaha liiko jang ayaa booqasho ku yimid magaalada kulalambur ee caasimadda maleysiya waxaana uu kulamo la yeeshay dhiggiisa iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumaddii xilligaas ka jirtay waddankaas liiko ayaa markii uu ku laabtay magaalada beijin ee caasimadda shiinaha waxay durba warbaahinta shiinuhu baahiyeen ogeysiis ah in ganacsatada shiinaha ay iibsan doonaan sheer ka mid ah hantida asalka ee sanduuqa m d b maalgashi ballaaranna ku samayn doonaan waddanka maleysiya shirkad lagu magacaabo c g n oo laga leeyahay shiinaha ayaa ku iibsatay warshadda idra global energy ee maleysiya lacag gaaraysa milyan ringid oo ah lacagta maleysiya waxaana xusid mudan in warshadda idra ay tahay warshadda labaad ee ugu weyn ee korontada waddanka maleysiya iibsashadeedana waxay noqotay tallaabadii ugu horeysay ee shiinuhu soo dhigo waddanka maleysiya maalgashigan degdega ah ee heshay dowladda maleysiya waxay ka khafiifisay deymihii faraha badnaa ee lagu yeeshay waxaana najiib cabdirasaaq oo markaas sheegay in deymaha lagu lahaa m d b la guday afartan milyan oo ringid ibraahim sufyaan waa muxallil u dhashay waddanka maleysiya waxa uu ka warramayaa cabsida ay dareemayaan reer maleysiya oo ku aadan in shiinuhu uu milkiyey hanti maguurta oo ay leeyihiin shacabka maleysiya ما الذي تمر به البلاد؟
xaaladda uu hadda marayo waddanka maleesiya gaar ahaan inta badan oo ka mid ah sheerarka ganacsiga sida tamarta ee uu leeyahay sanduuqa wan m d b marka la fiiriyo dhinacyada qaar gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah waa arrin istaraatiijiyadeed iyadoo ay sidaas tahay ayaa haddana waxaa laga iibinayaa dhinacyo ajaanib ah taasi marka maxay uga dhigan tahay nidaamka tamarta iyo ganacsiga korontada ee waddanka الذي سيعنيه ذلك لأمن الطاقة في البلاد؟
تأملي bandar maleysiya waxay ka mid tahay magaalooyinka maleysiya waxaa magaaladan laga hirgeliyey mashruucay maalgashatay shiinaha oo lagu furay shirkad soo saarta tareennada hadda lixdan boqolkiiba guud ahaan magaalada waxaa la wareegay dowladda shiinaha waxayna ku tilmaamaan inay tahay jawharadda waddada cusub ee alxariir ja jayman waa dhaqaaliyahan shiinees ah oo madax ka ah mashruuca maalgashiga shiinaha ee waddanka maleysiya waxaa wax laga weydiiyey sababaha keenay in maalgashi intan leeg ay ku sameeyaan waddankan iyadoo weliba qulqulatooyin siyaasadeed ay ka jireen فيما يخص السياسة المعروفة بطريق واحد حزام واحد نحن marka laga hadlayo siyaasadda la wada ogyahay ee higsanaysa hal wadda iyo hal xayndaab annagu haddaan nahay shiinaha waxaan kaga doodaynaa waddankeenna kuwa dhiggeenna ah ee ku nool koonfur bari aasiya yurub iyo afrikana waxay kaga doodayaan halkaasi laakiin dadku way ku adag tahay inay suuraystaan siyaasadda waddada alxariir bandar maleysiya waxay mashruuc u tahay dadka iyo dowladaha si ay u arkaan raadka jidka alxariir uu ku leeyahay naftooda ومع ذلك اخترتم المضي قدما لماذا؟
maleesiya kama jirin xasiloonni siyaasadeed markii aad maalgashanayseen iyada oo ay sidaasi tahay haddana qorshihiinna waad sii wadateen maxay tahay sababta waa su'aal aad u wanaagsan xaqiiqdii annagu waxaan baaritaan dheelitiran ku samaynaa suuqa mar kasta oo aan maalgashi samayno isla xilligaas waxaan taxliilinaa siyaasadda qaanuunka maamulka juquraafiyadda iyo duruufaha dhaqaale ee waddanka maleysiya waa waddan warshadeed wuxuu leeyahay shabakaad caalami ah oo awood leh waana shacab xasiloon waddada uu doonaba ha maree si kastoo ay ahaataba qaabka xukuumadda maleysiya u ajiibta shacabkeeda haddana waxaan aaminsanahay in nidaamka maamul ee waddanka iyo shacabka ay yihiin kuwa xasiloon sidoo kale dhaqaalaha maleysiya waa mid أنا fadhiya أعتقد أن أساس ماليزيا ونظامها السياسي مستقران واقتصاد ماليزيا مستقر أيضا
qorshayaasha shiinaha waxaa ka mid a inay aasaasaan magaalooyin cusub oo leh muwaasafaadka magaalooyinka ugu quruxda badan adduunka waxaa ka mid a magaalooyinka cusub ee maalqabeennada shiinuhu dhisayaan magaalo loogu magacdaray magaalada kaymaha taas oo laba kilomitir oo keliya u jirta sangabuur ganacsade ka soo jeeda shiinaha oo guri ka iibsaday magaaladan ayaa ka sheekaynaya sababaha uu halkan guri kaga iibsanayo wuxuuna sheegayaa inuu doonayo in carruurtiisa ay halkan ku nastaan gebi ahaantoodana ay soo degaan لماذا اشتريت منزلا هنا؟
maxaad halkan uga iibsatay guri waxaan ku dooranayaa in carruurtayda ay helaan jawi wanaagsan nolol fiican waxbarasho tayo leh sidaasii darteed ayaan u doortay maleysiya maxaa yeelay waxay u dhowdahay singabuur waxaana laga helaa tacliim taya leh فلا ملك على الأزمان باق على حال ولا السلطان داما
kuwaantan waa gobol isna ka tirsan waddanka maleesiya waxaa saamayn ballaaran ku leh maalgashiga waalida ee dowladda shiinuhu ku samaynayso dalkan iyadoona sidoo kale gobolkan qayb ka mid ay marto waddada alxiriir gaar ahaan midda badda magaalada kuwantan oo ahayd magaalo caan kuwa geedaha dhaadheer ee ka baxay guryaha hortooda hadda waxay u ekaatay meel saxra ah kadib markii dowladaha shiinaha iyo maleesiya ay wada gaareen go'aan ah in la ballaariyo dekedda magaalada lagana dhiso beer weyn oo warshad ah meelaha ay marto waddada alxariir waxaa ka mid noqday goobo ay ku yaaleen beera ay dadka muslimiinta maleesiya abka ab ka soo gaareen meel dhowr kilomitir u jirta magaalada kuwantan waxaa mara waddada alxariir waxaana gebi ahaanba bedelmay muuqaalkii beeraha halkaas ku yaalay kadib markii la xaaqay oo la geedgooyey dadka deegaanka ayaa ka sheekaynaya dhibaatada ay kala kulmeen waddadan waxay sheegayaan in beerahoodii gebi ahaanba la xaaqay waxaana goobihii ay ku yaaleen laga soo saaray maado lagu magacabo boxsite oo ah maado sun ah islamarkaana shiinaha loo dhoofiyo siciid moxamed waa mid ka mid a dadka degan gobolka kuwantan wuxuu ka sheekaynayaa saamaynta xun ee maadada boxside ay shiinuhu ka soo saaraan deegaankooda ay ku yeelatay iyaga
halkan waxay ahayd beer laakiin hadda aad ayay isku beddeshay marka maxaa ku dhacay
haa hadda waa goob laga soo saaro maadada sumaysan ee boxsayd kani waa haraagii ka soo haray kadib markii lagala baxay macaadintii ku jirtay
maadada boxside waa maado loo adeegsado almuniyumta sow sax maahan
haa waa sax waxaaba lagu magacaabaa oxide almuniyam inta badan maadadan laga soo saaro halkan waxaa loo dhoofiyaa shiinaha gawaari xamuulah ayay ku qaataan iyagoo geynaya dekedda kadibna maraakiib ayaa lagu qaadaa si loo geeyo shiinaha
soo saarista boxside ma saamayn oo keliya bii'ada waxay sidoo kale sumaysay mid ka mida miraha ugu badan ee laga isticmaalo gobolka kuwantan qaar ka mida beeralayda kuwantan waxay ka sheekaynayaan saamaynta maadadan sunta ah ee laga soo saaro dhulkooda shiinahana loo dhoofiyo ay ku yeelatay noloshooda iyo wax soo saarkooda
xaqiiqadii muddo dhowr sano laga joogo gaar ahaan markii la bilaabay in halkan laga soo saaro maadada boxsayd gebi ahaanba geeduhu ma ubaxaynayaan maxaa yeelay waxaa daboolay qiiqa maadada bogsaydka caleemuhuna sidii hore ma ahan taasina waa sababta keentay in geeduhu dhintaan shaqaalaha shiinaha u soo saaro maadadan waxay ku shaqeeyaan xeerka ah xoog ku garaac kadibna ka carar way imaanayaan kadibna dhulka ayay qodayaan markaas ayay ka buuxsanayaan gawaarida xamuulka ah iyagoo kaa cararaya waxaan u sheegaynaa in webiyadii ay biyahoodu isbeddeleen oo ay wasakhoobeen laakiin waxaan u sheegayno danka ma lahan waxay doonayaan keliya waa faa'iida deg deg ah
لكنهم غير مهتمين كل ما يريدونه هو الربح السريع
haddaba aqoon-yahan maxamuud ugaas ayaa sheegaya in dowladaha ka jira caalamka islaamka aanay fiirin maslaxadda dadkooda ayna u daran tahay keliya lacagaha yar ay dhaafsadaan maslaxadda dadkooda
nimanka madaxda wadamada islaamka ah horta runtii waa niman in badan waxay yihiin laga dharagsan yahay magacyadooda iyo taariikhdooda iyo ficiladoodaba waa la yaqaanaa bashaar al asad baa ka mid ah maaragtay caruurta masaakiinta iyo haweenka boqolaal boqolaalka ugu duqaynaya maaragtay baabuurta ay ku qaxayaan korka uga duqeynaya cabdifataax al siisi baa ka mid ah gabdhaha xabsiyada ku jiljilaya aala sacuud baa ka mid ah kuwan waxaa ka mid ah yamanta dadkii masaakiinta agaajada u dilay baa ka mid ah waxaa runtii meel kasta jooga kuwa xamar joogaa ka mid ah wax madaxda sheegta marka runtii dadka noocaas oo aan garanayno weye wax dunida islaamka maanta madaxda ka sheegta oo ama inay madax ka yihiin loo yaqaano inay dad maaragtay wax dana iyo heella aan kala ahayn nolosha iyo horumarka iyo wanaagga dadka muslimiinta ay madaxda u sheegtaana hadda waa arrin taariikh dheerna leh tusaalooyin badanna leh waaqicana ku cad cabdifataax casiisi oo kale lix jeer buu tagay china waxyaabihii uu kala hadlaynay ama idaacadaha laga sheegayana ay maaragtay xiriir dhaqaale ay ka mid ahayd belt and road initiativeka waxaan uu chinuhu leeyahay ay ka mid ahayd ilaa haddana si kastoo aad u raadiso ma soo helaysid hal wax oo aad is leedahay danbuu u yahay ama waxbuu u keeni doonaa dadka wadanka iskale muslimiinta ahee degan asagaa lafihiisa wax ku qaba oo laba waxbuu ku qabayo mid waxaa weeye inuu saxaafaddii adduunka iyo tii waddankaba ugu muuqdo nin saameyn leh siyaasad ahaan oo dowlado waaweyn adduunka la macaamilaya sawirkaas inuu iska gado way ka caawinaysaa tu kalena way ka caawinaysaa hay-ado reer galbeeda iyo organisationo reer galbeedaho ku dhegan oo ku dacweynaya inuu dad masaakiin oo muslimiina xasuuqay ayagu muslimiin ma lehe dad masaakiin oo xasuuqay oo ayagu laftigooda awrkooda ku kacsanaya waxyaabo dacwado ay kusoo oogayaan iyo maaragtay tashwiishaad ay ku furayaan inuu uga nabad galo dowladdaas maaragtay xooga badanee shiinahana wuu ku xisaabtamayaayo meelaha u n t iyo meelahaasay awood ku leedahay gaashaanka dhigana wuu isleeyahay kuwa maleeshiya oo aad sheegteenoo maaragtay dhibaatada xiriirka jinaha ay laleeyihiin dadka muslimiinta ay u geysteen aad tilmaanteenna waa ka mid gobol dhan oo aada u muhiim aho khayraadkiisii iyo dekadihiisii gacantaa loo geliyey baa jira meelaha adduunka ugu muhiimsan china oo xooga saaro reer galbeedka xataa kula dagaashan yahiina waxaa ka mid a south china sii baddaan la dhaho meeshaasuuna saaran yahay gobolkan oo waxaan quanton industrial bark ay leeyihiin ay ka samaynayaan gobolkaasay saarantaho maaragta oo meel u dekadana ka samaystay industrial bark waxay leeyihiinna ka samaystay dhul dhanna maaragtay uu inuu macdanka qoto lagu siiyey waa wax markaad fiiriso maaragtay ama aad xogaa wax ka akririso ay kuu soo baxayso cidda faa'iidada keliya ku qabtaa inay shaynaha tahay dadkii muslimiinta ama waddanka lahaa ee dhulka deganaa haddii laga barakiciyey dhanna caafimaad darro iyo balaayo kiimikooyinka maaragtay kaboonka ku badan yahay ee matalisku ay keenayaan dhulka laga qodayo oo ay keenayaan caafimaad darro iyo cudurro ay ku faafinayaan dhanna maaragtay nolol maalmoodkoodii uu meesha ka saarayo wax loogu bedelayna ayna jirinin heshiiskaana ninkii madaxda dadka u ahaa uu saxiixayo hadda maaragtay ma jirto wax ku tusaya in ninkaasu uu danta dadkaas ka shaqaynayo xataa kuma gorgortamayaan oo ma keenayaan su-aal ah dhibaatada uu ficiladiina iyo kambaniyadiinu geystaan maxaad magdhawood ka bixinaysaan xataa ma keenayaan marka runtii markii laysku soo aruuriyo taariikhdooda iyo magacyadooda iyo ficiladooda iyo heshiisyada ay galaan nuxurkooda markii laysku soo aruuriyo waxa maanta dadka muslimiinta madaxa ka haysto madaxda u sheegta oo la duldhigay ma ahan dad dan iyo heello kale wanaagga iyo horumarka iyo nolosha dadka muslimiinta ay haystaan
intaa aanu ku dhaafna qaybta saddexaad ee barnaamijka duulaanka dhaqaalaha ee shiinaha insha allahu qaybta afraadna habeen dambe ayaanu idiin soo gudbi doonaa guud ahaan barnaamijka dhox waraysaduna waa enaga intaa intaanu barnaamijkan lamid dib ugu kulmayno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
دين عظيم هو السامي